madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay amara ay xukuumadda soomaaliya hore u fartay ganacsiyada isticmaala magaca somalilan madaxweyne biixi ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan cid kasta oo u hoggaansata sharciyada u yaalla madaxweynaha xamar joogaa isaga oo xamar aan ka xukumin gurigiisa oo ajnimo ilaaliyo ayaa wuxuu meel walba soo saarayaa waraaqa uu leeyahay waxaan ka jaray somalilan diyaaradii ma tegi karto baalanku ma tegi karaan hay-aduhu ma amri karaan naftii hafar gurigiisa ma ilaalin karo somalilandna halkaas ku gaarsiinaya laba qodob baa meeshaa ku jira horta waxa uu ku hadlay anagu somaliland nagu dhigi mayno waxaan waxaa la yidhahaa faanku dee waxyaalaan cidino lahayn hadduu somaliland wax yeeli karaayo ama uu cunaqabateyn karaayo beri hore hore hore ayuu intaba fulin lahaa laakiin maanta waxaad moodaa inuu dhuuyeelis yahado wixii afkiisuku baxaba uu somaliland ku soo qabanayo waxa uu yidhi somaliland shacabkeedu iyo annagayo midda shacabka soomaaliyeed meeshay joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jar ka tuuraya dadkana colaad ku beeraya laba qodka qurankaga jawaabaya waxa weeye sharkad kasta oo shaqaysa oo baayac mushtara ama diyaarad hala ahaato ama markaba hala ahaato ama lacag ha hawesho ama xoola ha dhoofinayso somaliland waxa ka baayac mushtaranaya loo ogolyahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan mid kasta oo sharciga somaliland soo marta oo xoolqabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqaynana dowlad kasta ama koox kasta oo somaliland far ku xigatana shan baanu ku xiganayna annagu sharci caalami aanu raacayna somalilan xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalamiga waa la yaqaan halkaa wixii soo dhaafa ee gardarro ula yimaadana waa insha allah waanu iska warheli doonaa khilaafkan saameeyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray somalilan iyo etoobiya horraantii sannadkan kaasi oo ahaa in labaatan kilomitir oo ka mida badda somalilan laga kireeyo dalka etoobiya halka ay somalilanna helayso aqoonsi xamse cali jeesto v o a hargeysa